hay-adda mission beas in diplomant organization oo la kogaabi m b d o iyo weliba kulan wacigelinaya aan soo baday waxaana ku mid ee barakacyaalka kanoolka mamka keelan duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka walibana ujeedka kulanka hayay sidii hooyada aan daryeela lahayti u laadiye iyo waliyaabo loonku baahan inyo soo bada hooyada uurkale waxaana ku mid ee howlwadeenada hay-adda iyo weliba kuurbeena ujeedka kormeersha iyo wacigelinta hay-addiiyo soo baday inaan waxyaalaha dhinaca caafimaadka aan ka qabtirno ama aan ka caawino wixii aan qaban karno haddii ilaah yidhaahdo sida cadur- cudurrada guud ama dhinaca haweenka caruurta waxyaalaha ka hortagga caafimaadka oo dhan marka waxaa dee maantay maanta saas iyo barasho wanaagsan wixii hadda ka dambeeya inaan xiriir wada sameyno insha allah wixii aan boqolkiiba boqol waxaan la qaban karnaa aan la qabanno marka waxaa samaysiin qof hadduu xanuunsan yahay siyaarada badan ka yareeya inaad ka fogaatiin oo xoog ugu dhowaanina ka yareeya ee haddii maanta aad wax isku aragtid nabar buko oo kaleentood meel yaroo ku saran oo kaleentood inaad la taabanin aad ayay muhiim u tahay waxaa hadda socdo oo bilowday cudurkan la dhahaayo daanyeerka nabraha camal maarkinin oo yaryarka oo dadka soo baxaayo ee kuwaasa hadda bilowday maadaama ay kuwaas bilowdeen ay nagu soo socdaan ilaaha naga badbaadiyo weli kays ma hayno laakiin waxaa fiican wixii in laga hortago intii daawo la raadi lahaa ka hortagga ayaa muhiim ah marka su-aasha taal waxaa waa sidee uga hortegaynaa taas waa marka waxaa inii wadno maanta inaan ka hortagno cudurkii hadduu maanta qofkan busbus yar iyo nabra aa ku aragtid ha u qaadan inuu yahay busbuska caadiga busbuska caadiga xataa waa lasii kala qaadaa kan marka waa ka khatarsan yahay busbuska caadiga ama nabrahaas yaryarka ka soo baxaayo yaa lagu yaacin yaa lagu ordin yaa la taabanin farahana mar walba halayska dhaqo salaanta waxyaalo badanaa lagu kala qaadaa saa inii sheega gacantaada inaa og tahay waa meel inay kaa saran tahay meel inay kaa jeexan tahay waayo waxaa keenayo jeexaas yar aa haysatid inay wax gudaha u galaan aana ogaynin ani maanta haddaa ku salaamo aniga fartayda qalan tahay cudurka adi aa haysid waa qaadaa ama kaan aniga aan haayo ayaan kuu gudbinayaa waxaana keenaya markaa cudur inuu aad u faafo marka faafitaanka si aan u ilaalino waxaa aad muhiim u ah inaan farahayna ka warhayno xaalaadka aan ku jirno ka warhayno qofkii xanuunsanne yaa loo tegin yaa lagu badanin hooyada uur kale markaa tahay inaad aad ku dadaashid nadaafadoo kale aad iska yaraysid waxyaabaha mataqaanaa culayskoo kale si aysan ilmaha gudahaada ku jira iyo adiga aysan dhibaato inugu yeelin waxaa laga yaabaa hooyada saddexda bilood ee ugu horrayso inaysan wax socda samaynin ama aysan waxyaabo badanoo mataqaanaa ay samayso oo dhibaato ku ah tusaale ahaan hooyada marka saddexda bilood ugu horreeya ku jirto waxay samaynee inay hawl badan qabato iyadoo cunugeedii uu bilow yahay ilmaheedii gudaha ku beermayo ay mataqaanaa shaqo badan qabato culays badan qaado sidaasna iyadiiyo ilmihiiba dhibaato ugu yimaadaan ama ay dilanba ilmuhu ka noqdo oo ilmuhu ka soo dhaco marka waxaa laga rabaa hooyada saddexda bilood ee ugu horrayso ilaa saddexda bilood ee u dhexayso inay mataqaanaa nasato si ilmaheedii abuur fiican ugu samaysto dhibaatanaysa u geysanin balse bisha toddobaad ilaa siddeedaad sagaalaad waxaa laga rabaa hooyada inay socoto socod badan samayso dhaqdhaqaaq badan samayso siday mataqaana ay ugu soo fududaadaan ilmaha dhalitaankiisa marka nadaafadan lambar wan ha lagu dadaalo ha la is ilaaliyo aada u mahadsan tihiin waxaan leeyahay maadaama hooyadii dhallaanka imaanayso carruurta carruurta dhallaanka in lagu dadaalo talaalada talaalka oo dhalashada in la siiyo ilaa sagaalka bilood in lagu dadaalo waayo cudurro badan ayuu ku difaacayaa talaalka in la siiyo carruurta marka hooyada inay ku dadaasho talaalka canuga inay u dhowdhmayso marka waxyaabo badan cudurro badan ayuu ku difaacayaa marka waxaan leeyahay ha lagu dadaalo carruurta dhalanayo ilaa sagaalka bilood talaaladiisa bulshada danyarta ee kanoolka mamka waliba marweliba iyo ambaahiyana in lagu wacigeliyo walyaabo sababow cudurrada faafo iyo haankala